wasaaradda gargaarka galmudug ayaa deeq gargaar ah gaarsiisay deegaanka camaar oo ay ku nool yihiin dad danyar ah deeqdan ayaa waxaa bixiyey hay-adda boqor salmaan waxaana qeybiyey hay-adda tadaamun maxamed axmed xasan oo ah wakiilka hay-adda tadaamun iyo agaasimaha waaxda gargaarka ee wasaaradda gargaarka galmudug ayaa si wadajira uga warbixiyey qaabka deeqdan loo qeybiyey
raashinkan wuxuu naga soo gaaray xarunta gargaarka iyo bini'aadanimada boqor salmaan waxaana fulinaysaa hay-adda tadaamun oo iyada wakiil uga ah fulinta hawshaan raashinka waxaa loogu talagalay dadkaas tabaalaysan oo ama abaaraha ha noqoto sida danyarta ha noqoto dadka curyaanka ha noqoto iyo waayeelka dadka ugu liita bulshada ayaa loogu talagalay waxaan maanta halkan u joognaa munaasabad la xiriirta raashin ay ku deeqday dowladda sacuudi carabiya gaar ahaan mu'asasada boqor salmaan isla markaasna ay wakiil uga yihiin oo ay fulinayaan mu'asasada ama hay-adda tadaamun oo wakiil uga ah raashinkaas inuu soo gaaro deegaanada galmudug raashinkaas oo ahaa ilaa iyo afar kun iyo sagaal boqol isla markaasna labadii kun oo u horreeday maantay iyo shalay qaybinteedu ay ka socotay degmada bacaadweyne degmada camaara raashinkaas oo ay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka galmudug ay runtii dadaal dheeriya ku bixisay iyadoo la kaashanayso dowladda galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen dadka loo qeybiyey maadaama ay haysatay xaalad nolol xumo